dhaawacyada ilaa iyo saddex iyo toban qofood oo kusoo dhaawacmay xaafadda balow ee deegaanka beriira degmada awdheegle run ahaantii markii la keenay dadkan laba ka mid ahaa halkan ku dhintay laba ka mid ahna waxay ku jiraan i c u da runtii xaaladooda lala tacaalaya inta kale waxay iska hayeen dhaawac fudud halka gabar ka mid ah gabdhaha yaryar la keenayna lugta laga jaray dhaawaca dartiisa run ahaantii maamulka gobolka aad u ugu xun yahay iyo kan deegaankaba wixii maanta meeshaas ka dhacay waxana waxay ahaayeen dadka qaar saxaafadda qaara waxay u dhigeen in diyaarad ay soo duqaysay marka diyaarad ma duqeen dadkan madfac ay soo tuureen ama hoowi ay soo tuureen nimanka shabaab aa dadkan ku dhacay dadkan waxay deganaayeen xaafadda balow oo u dhow xerada dowladda ay degan tahay marka waxaa la soo tuuray shabaab ay soo tuurtaa aa dadkan dhaawac ku noqday dhammaantoodna halkaana la keenay intii hadda dhaawacooda u ahaa dhaawac sahlanna waa la dabiib saad soo aragteen oo aad ku soo booqateen intii kalena insha allahu tacaala halkaana lagu bahnaanin doona haddii ilaahay idmi annaga ka maamulka gobolka ahal markaa imaanana dadkii aan aragnay waxay ahaayeen dad noo sheekeeya xaaladoodina ay degan tahay insha allah maamulka gobolka iyo kan deegaanka intaba waanu joogaynaa dadkan wax allaal waxay u baahan yihiinna waa kula tacaalaynaa insha allahu tacaala